bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi wakafa wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wa alihi wasaxbi wasalim wabacd waxaynu ku dhex jirnaa bishii barakaysnayd qur-aankii kariimkaana waa akriyaynaa waxaynu isla eeganaynaa aayaadka qur-aanka oo ilaahayna fara inaynu lugano iyo cibaadada aynu ku dhex jirno waayo axkaamta ramadaanka marar fara badan ba aynu dhegaysanaynaa duruusta iyo masaajidada iyo laacadaha intaba kolkaynu suuradan eegno ama aayadahan aynu marayno kuwaynu soo dhaafnay iyo kuwa soo socda waa suuratu maryam laba arrimood baa aada uga muuqanaya in ay aayaadku aada u tarkiisinayaan ay isu taagayaan labada arrimood waa shanta arkaan islaamka labada hore wey tawxiidka iyo salaada suuraddu waxaa loo soo dejiyey in lagu islaamiyo bani aadamka ilaahay ka fallaagoobay kuwa shubuhaad iyo madmadowga ku soconaya diin ku soconaya inuu ilahay xaqa xusiyo ciise bnu maryam calayhi salaam iyo hooyadii kristanku waxyaaba kalay ka aamineen ilaahniday ku sheegeen afkaar khaladay faafiyeen ummada islaan ku lugooyeen suuraddaasa ilahay uu soo dejiyay iyadoo ugu aftirinayo maryam iyo ciise halkii uu ku dhashay iyo maqaaladihii ciise iyo oyaan uu jeediyey iyo intaba halkaasi ka muuqanaya sidaa daraaddeed tawxiidka iyada oo suuraddu ka dhigaysa qisasba ilahay uu ku bilaabo ambiyadu ay leeyihiin oo muujinaya ilaahay awoodaha u gaarkaa ee aan insaan ka iman karin ciisena ka iman karin zakariyana ka iman karin dadkiiyo duunyadana inuu ilahay sa u bixiyo caalamkana gacanta ku hayo cidda taa kasoo horjeedana suuradda qaybaheeda dambe waxaad ka arkaysa si adag baa ilahay uga hadla takaadu samaawaatu yatafaqarna min watanshaqu lard watafiqu ljibaalu hadda an dacaw liraxmaani walada wma ynbagi liraxmani an yatakida walada saasa ilaha cirkii iyo dhulkii cirkiina wuu soo duli gaadhay dhulkiina waa dilaaci gaadhay buurihiina way dayaari gaadheen inay ilaahay baa ubad la yidhaahdeen daraaddeed subxaana allah subxaanahu watacaala ilaahay baa ubadladaa yidhahdeen kownku idinku duli gaadhayna ilahay marka iyadoo taa looga digaya maqaaladaha noocaasa kufriga ah suuradaasa ilahay uu soo dajiyay miisaanka tawxiidka iyo muhimadiisa fi xayaati linsaan qiimada tawxiidku ku leeyahy nolosha qofka iyo qof aan tawxiid lahayn inuu la aad yahay mar haddii hadalladaasi ay kasoo furayaan bay suuraddu tagin sidaa daraaddeed baa asxaabigii la odhanayay jacfar ibnu abi talib radia allahu canhu isaga iyo asxaabtii la socotay kolkii ay ka degeen xabashida iyagoo ka furdanaya gaalada nabiguna fasaxay calayhi salaatu wasalaam hijrooyinkii xabashida loo hijroonayay waxaa kasoo dababaxay oo wafti kasoo dabagalay quraysh ilaa mar walba muslimka wuu jirayaa mid maluudi mid la doondoonayo ilays lagu raadinaya weligii wuu jiray waa la jiraya cunaqabataynta iyo madluubnimada iyo iyo mid gabada iyo mid carariya soo jiraya halkaasay galeen oo nimankii madluubiinta la doonayay ayay ka daba tegeen quraysh nacnacdoodii la keeno inama yar baa naga soo andabay halkaas waxaanaan garanayn waxbay daldaleen marka horena nebigu wuxuu ku doortay inay halkaas utagaan xabashida taga halkaa waxaa jooga boqor aan agtiisa la agtiisa laydinku duriyeyni bu nabigu calayhi salaatu wasalaam ilan gaaladuna waa islaama waxaa dhacday kolkaa cadaaladiisi bay noqotay inuu ihahdo dabanka labadabaa dhegaystay labadii dhanba waa dhegaystay dee asalkeedana qofka qawiga alqawiy lamin walkhaain daciif markay iska hor yimaadaan dee waxa dooda iyo hadalki iyo deliilkiiyo xishada lagu hasinaya daciif fircoon iyo balaa eeg mus fircoon oo dawlad ilhanimo sheegtaya agnaan noqday waa agnaan silan qofka aan xaq haynin oo baatil ku soconaya ilan waxba ma hayste markii dabeedna dee hadda horkiisii isku hagaajiya sawirkii jaahiliyad uu bixiyo qolaanu ahayn caynkaasoo sidaasoo sidaasoo ilaahay baa noo keena rasuul aanu garanayn oo runla ah oo daliilkaa keeno kaasuu nafarayo wuu u xuray markaa suuraddan buu soo qaatay uu ku dul akriyay dabeedna way ilmeeyeen boqorkii xabashida iyo raggii ag fadhiyey ee wadaadada ahaa ee suufiyaashii aan leehay kristan way ilmeeyeen tafsiir ayay ku samaysay quluubtoodii bay taabatay waana xikmadda ilaahay uula jeeday subxaana si waxay keentay markaa in uu idhaahdo ninkii boqorkaa iyo intii la socotay wallahi kan iyo kii ciise lagu soo dejiyo xawaariinta laga soo gaaray il kaliya idinka wada mutaacaya tawxiidkii uu dhadhamiyey macnihiisa marka suuraddu horta nuxurkeeda waa taa weeye waa ka koowaad saas daraaddeed walaalayaal waxaynu leenahay tawxiidka dad muslimiina baynu nahay aynu baranayno oo tawxiidku arkaanna wuu leeyahay shuruudna wuu leeyahay waxyaaba kobciyuu leeyahay waxyaaba buriyuu leeyahay waxyaaba nuqsaamiyuu leeyahay intaasoo dhanba inaynu wax ka baran abaandiina oo qofkii wax akriyaya adigu idinkaa maqlayo rag baa akriyaya noosallada iyo kuwa jacaylka iyo qeyb kalaa waxay akriyayaan madaxweynayaasha maraykanka iyo taariikhdooda ma intaasaa lagu ilbaxaya oo kor weyn lagu gashanaya waxaasoo dhan intood iska dhaafto waxaa akrida nusuusta tawxiidka horanaysa iyo kutubaha caqiidada iyo duruusta si aad u garan karta islaamkaa wuxuu ku xogaysaya maxaa saburinaya qofkaa waxba akriyna dee intaad b b sida dhegaysato un bal wiikii hal maalin sii asradaha tawxiidka inaad dhegaysato taa waynaan keenaya runtii oo dadku intaa waxa kala baxaya waxaad baran karaysaa firqadaha jira iyo qaybaha dadku uqaybteen qur-aanku qaybaha siina baraya qola majuus la yidhaahdo iyo qaar kaloo yahuud iyo nasaare iyo munaafiqiin iyo saafi'iin iyo nas waxaasoo dhan buu tirinaya qur-aanka oo dadku almilal waa nixa qaybaha ummadu leeyihin firqada ayaa iyaguna jira maxaa xaqa maxaa baatil haddii kale cidlaa lagaa helayo markaasaa lagu haroogsanaya baatilkaa si dhib yar lagu cabsiyo marka qadiyada tawxiidka suuradda ay ku nuuxnuuxsanayso kolaynaba ijmaaliya si duuduuba imika u sheegayna intaha looga dhawaaqo arrinta labada xisaabyaabkaa misaabka labaad oo talaada ah dhaqankii markaas ambiyada aada u egtay iyo saalixiinta iyo awliyada mid walba taasaa ka muuqanaya nabiyullahi zakariya calayhi salaam qisadii waladka ilaahay ugu bushaareeyay marka soo saa usii eegaysa waxaad arkaysaa qadiyada salaad waa halkeedi sidii u oogaya fakharaja calaa qawmihi min almixraab fa awxaa ilayhim an sabbixuu bukratan wa cashiya waa la aamusiyo waxa la astaanta inankaa siduu ku calool galay waa inuu aamuso waa aamusay imaamna wuu ahaa arrinkii salaada inuu dayacmaa buu diidaya siduu nabiguba u diiday markuu bukoonay alayhi salaatu wasalaam markuu bukay abubakar buu qabilay markaasuu ui waa faawxa ilayhi sabbixuu bukratan wa cashiya hal asfadau salaada waa ishaaro afkii ma kale yahadan waa u ishaaraya saa u tukado tartiib salaad buu ahaa soo dhaaf mariya idintabadat min ahliha makaanan sharqiya faاtakhadat min duunihim xijaala meel gooriya bay u kacday oo niman silad bay arkaysaa taasalaadiba meel gooriya waxay xidhatay sasaarada halkaasay ku kalaawaynay kalaawadani misba qala mahamedin maca salaada yaa maryamu qunuuti lirabbiki wasjudi warkaci maca raakiciin aayadaasaa suuratu alcibaad ilahay ku fasiray waa kalaawo maca salaada weriyada ilahay halkaasay ku cibaadaysanaysaao asturnaantuna had iyo see ragga iyo dumarka waa dawadooda waa waxa dareenka khariban ka ilaaliyo wey markaas soo dhaaf isagu maryam calayhi salaam oo waladkii dhashay ahaa isagoo dhowr habeen jiray oo mujo ah oo xoogga ku jira ayaa markii ay gaaladu wixii sillanaa daldaleen iyo dhicambaareeyeen ay balaayo sheegeen bayaalkiisii buu jeediyey maxaa ku jira markaa wa awsaanii bisalaati wazakaati maa dumtu xaya ilahay kaasuu isaro rasuulku iga dhigay oo wuxuu ii dardaarmay salaada iyo zakada inta nool ah inta noolay salaada baan ku noola markaad sii socoto waxaad arkaysaa nabi nabi ismaaciil ayaa isagana ilaahay uu amaanay subxaana watacaala saasi kalwac waa ballanka ay soomaalida ku dhexdhaceen iska filanaatee aynu ku qaribaneen ku fashilan nabigaa ilaahay waxaa ku amaanay kamid ahayd in ballanka kasoo baxaawne waxa kaloo lagu amaanay wakaana wakaana yaamuru ahlahu bisalaati wazaka wakaana cinda rabbihi mardiya ehelkiisa wuxuu fari jiray salaada iyo zakada ilaahay agtiisuu raali noqosho ka hela saa nabigaba loo fare laleeya waamur ahlaka bisalaati wastabir calayha xejiso duufaanaa jira qofka salaada ka bixaye markaad sii socoto ambiyadan baa ilahay qisadooda gabagaba uu sameeyey wamiman hadayna wajtabayna ida tutla calayhim aayaat raxmani harbuu sujadan wabukiya ma raggii ilahay u hanuuniyabay ahaayeen raggii ilahay uu doortabay ahaayeen waxay ahan aayaadka ilaahay marka la akriyo saa salaada lagu akriyayo ilmo iyo sujuud baa imanaysay oo intay imeeyaan bay sujuudaya waxa markaa haddana ilahay gabagabadii ambiyada umad sii dhaafay ummadihii kasii farcamay ambiyada ayaa ayaan darada ku dhacday waxaa ilahay uu ku cambaareeyay salaad la-aan fakhalaqa min bacdihim khalqun adaacu salaata watabacu shahawaati fasawfa yalqawna gaya khalq waa dadxun nebiyaashaa wanaagsan dadxun baa kasoo baxeen waa caalamka nalayn daray abeesooyinkaa yareera reer banu israail iyo wixii dadxun baa kasoo baxay salaadii dayacay baa ilahay ana waxaan la diyaarahay inaan naarahayga ka waraabiyo ayr la yidhahdaba ilahay subxaana watacaala islaamku ma yaqaano qof bilaa salaada qoys bilaa salaada shacbi bilaa salaada dawlad bilaa salaada dadkaas islaam kooban isma sheeganayaan saa daraadeed baa culamada intala badan oo kaas yidhi iyagoo daliilkooda ahayn baa waxay ku tegeen waa gaaloobay qofkaas sidaa tawxiidka markuu ka taga u gaaloobay salaad la-aantiina wuu ku gaaloobay ayaa halkaa ay ka baxeen aimada in badan oo kamid u gaaloobay wax saalan ma haduu dhinto xabad kan soomaaliga ee adeegkiina meeshan warwareegaya isagoo biyihi haysto oo xooga haysto duka waayey hadduu dhinto macnaheedu waxa way xabaalaha halkan krista kaala daraya wey ko kuwii reer bani fulaan iyo kuwii soomaalida soona lagayn maayo abarkiina way ka furantay markii uu taariksaasa noqdayba hadduu dhintana dee dhaxabku waa kala qolaynu nahay dirantiisii ma meerinayo waa ummad kale wuu geerooday wax sahlan maaha halkaasay maraysaa marka waxaa loo baahan yahay salaada salaada shacbigeena waa kaa banaanka marka cibaadada iyo qorobka iyo jumcada iyo shamcii la wado soo dhacayay kun laba kun afar shan kun ayaa soconaysa waa taa dabeetana kuwa tukanaya baa lagu dheeleelaya marka waxaynu ubaahanahay in olole la qaado oo aanad keligaa tukan laakiin umadna labaa u kala arkaa islaamka labadaa ay sida culus uga hadlaysa suuraddu gurmad loo sameeyo allahuma alima xaqa xaqa